بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إخواني في الإيمان sida lala wada socdo ee ayaamahan social mediyaha iyo warbaahinta qaarkood waxaa aada ugu jiray jamaaco ee cusub oo la magac baxday alsaadicuuna bilxaqi jamaacadaas oo ay ku jiraan dad soomaali ah iyo dad kale oo dowladaha kaleo muslimiinta ka mid ah sida masar jamaacadaasi bayaano badan ayay soo saareen oo qaarkood carabi ay ahaayeen markaas kadibna af soomaali loo tarjumay sidoo kale waxay sameeyeen shir jaraa-id oo bayaankii koowaad ay ku caddaynayaan waxa ay yihiin iyo ujeeddooyinkooda oo ay aan filayo inay xamar ku qabteen jamaacadaas marka ayaan rabaa intii suurtagal ah inaan xaqiiqadooda kelimad ka dhaho haddii ilahay idmo intii ilahay waafajiyo sideedana diinteenna waa diin naseexo sidii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiiska saxiixa ahaa uu ku yidhi addiinu nasiixa diintu sideedaba waa naseexo cid walba naseex bay u tahay sidoo kale in laysu naseexeeyo waa dardaarankii nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ballantii asxaabtiisa uu la geli jiray xadiidkii jariir ibni cabdullaahi albajali radia allahu tacaala canhu wa ardaah waa isagii lahaa baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaah wanusxi likulli muslim waxaan rasuulkii ilaahay cahdi iyo ballan kula galay salaada oogitaankeeda iyo sakada bixinteeda iyo qof kasta oo muslim ah inaan u naseexayo marka naseexay iga tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo wada dembi dhaafo dhammaanteen ilaahayna haynoo aqbalo sida la ogyahay diinta islaamka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u doortay caalamkan inuu soo gaarsiiyo nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ah rusushii ilaahay uu soo diray rasuulkii ugu fadli badnaa laguna khatimay magaalada maka ayaa ilaahay ka soo saaray subxaanahu wa tacaala halkaas iyo dacwadii islaamka ay ka bilaabatay iyo waxyigii iyo qur-aanka soo dejintiisii nebigeenu sala allahu calayhi wasalam xilkaasi sidii uu ahaa ayuu u gutay oo uga soo baxay diintii islaamku way faaftay sida la ogyahay wakhti yar nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam saddex iyo labaatan sano ayuu dacwada waday markii la oobsadayna meeshii waxaa kasii waday khulafaau raashiduun iyo asxaabtii kale oo nebiga radi allahu tacaala canhum wa ardaahum muddo qarni aan ka badnayn ayay diintii islaamka awoodeedii dowladnimadeedii waxay gaadhay caalamkii markaas la deganaa oo la yiqiin ilaa china ilaa portugal iyo spain dhulka hadda loo yaqaan ilaa badweynta atlantica ilaa bariga africa ilaa africa dhexdeeda dhinacaas waqooyi maxaan ku yidhahdaa dhulkan hadda dowladda ruushku ay xukunto dhul badan oo ka mid ah islaamkii si degdeg ah ayuu u fiday ilaa iyo waagaas kadibna diinta islaamka iyo ehelkeedu sidii bay u jidhay nebigeennuna waa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam ilaa qiyaamada dadka muslimiinta ahi inay gaarayaan dacfi ha ku dhaco mararka qaarkood wax badanoo bidac ah ummaddii maxaanku idhaahday saamayn ha ku yeesheen akhdaab badan ha la galo laakiin guud ahaan ummadda muslimiinta jiritaankoodu wuu jirayaa ilaa inta qiyaamada ay ka dhacayso qarnigii marka lasoo dhaafay markii khilaafadii islaamka la riday kun sagaal boqol iyo labaatan iyo saddexdii oo markaas dowladda turkigu ay madax u ahayd oo caalamul islaami la qabsaday oo duwalkii reer galbeedku dowladihii muslimiinta ay ka adkaadeen iyo shacabkoodii oo khilaafadii islaamka iyo dowladdii islaamka ee la qaybsaday oo dowladihii reer galbeedku ay qaybsadeen dadka muslimiinta arrintaas waxay ku noqotay musiibo aada iyo aada u weyn waxay waayeen geedkii weynaa oo ay harsanayeen oo ummadda muslimiinta ah oo dhan kulligood ay ku hiranaye ku hiranayeen oo ahaa khilaafadii islaamka oo markaas magaalada istanbul ama turkiga ka dhisnay dabadeed haddii musiibadaas weyn ay dhacday oo caalamul islaami sidaas loo qabsaday ee dadkii muslimiinta ahaa ee baraarug ayaa markiiba bilowday hase yeeshee sidee khilaafadii islaamka loo soo celinaya cisadii muslimiintu ay lahaayeen sidee loo soo celinaya ayaa lagu kala duwanaaday xarakaadkii islaamka qaarkood waxay u arkeen in lagu soo celin karo khilaafadii islaamka xukunka in la qabto oo dowladaha xukunkooda in la qabto oo lala wareego oo sidaa lagu soo celiyo qaar waxay u arkeen in maxaanku idhaahdaayey dadka waxyaalo akhdaabaa dhacay xaggii caqiidada ayaa khalad ka dhacay xaggii cibaadaadka ayaa wax badan lagu xadgudbay xaggii akhlaaqda dhaqankii islaamka wax badan oo gafa ayaa ka dhacay xaggii xukunka iyo dabaqaadda shareecada islaamka wax badan baa laga tegey ee akhdaadaa jidhah in la saxo dadku asal ahaan waa dad muslimiin ah diintii islaamka ku abtirsada tawxiidkii ku dhawaaqaya ee ilaahay kitaabkiisii haysta laakiin waxbaa ka khaldamay wixii ka khaldamay in la soxo sidaas ayaana khilaafadii islaamka iyo dowladdii islaamka iyo sharafteeda ay ku soo laabanaysa qaar ka mid ah dadka muslimiinta ku abtirsanaya waxay u arkeen sida cilmaaniyiinta nimanka la yidhaahdo xal kale inuusan jirin ilaa qawaaniintii iyo shuruucdii reer galbeedku wadamadii dowladihii muslimiinta gumaystay shuruucdii ay ka tageen in lagu dhaqmo oo faslu diin can idowla awoodda la saaro diintii dowladnimadii in la kala saaro xal kalena aan lahayn arrintaas ayay qaateen in badan magarana in badan oo ka mida dadkii madaxda muslimiinta u noqotayna dadkii fikirkaa xambaarsanaa ayay ahaayeen kaas ayayna ku socodsiiyeen dhinaca kale waxaa iyaguna jiray oo bilowday xarakaadkan takfiiriga ah oo iyagu u arkay mujtamacaadkii islaamka oo dhan iyo xukuumaadkooduba inay gaaloobeen diintii islaamkaba in laga wada baxay wax ku harayba inaysan jirin waxa keliya wax lagu xusixi karaana inuu yahay in dadkii kow hadda sifir looga bilaabo oo tawxiidkii loo laqino sidii nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam markii magaalada maka laga soo saaray oo ilaahay uu doortay dacwada islaamka uu ku bilaabay markaan fiirino xarakadan ama jamaacadan la magac baxday assaadicuuna bilxaqi waa xaraka waa jamaaco takfiiri ah oo ka mid ah jamaacaadka ee takfiirka oo caalamul islaami ee ka jira sida la ogyahayna takfiirka asal ahaan wuxuu aada u faafay oo uu bilowday ee laga soo bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowgii kowdii markii xabsiyadii masar dadkii muslimiinta ahaa ee lagu ciqaabay oo lagu dhibay weliba xarakadii jamaacat ikhwaan muslimiin xubnaheedii oo dowladdii jamaal cabdinaasir ay ku cadaabtay halkaas ayaa waxaa ka dhashay war waxa kani muslimiin maba ahaba ninkii la odhan jiray mustafa shukri mustafa waa tii markaas fikirkaas uu calanka u qaaday oo halkaa jamaaca ee takfiira uu ka sameeyey markii dambe la baxday jamaacatu takfiir walhijra dadka muslimiinta ay u aqoonsadeen laakiin iyagu isu yiqiin inay yihiin jamaacatlmuslimiin jamaacadan marka hadda la baxday assaadicuuna bilxaqi waa qeyb ka mid ah jamaacadii takfiirka soomaaliya marka la yidhaahdo toddobeetanayadii way soo gaadhay sida hadda ka muuqata bayaanadoodana ilaa afartan sano inay jireen ayay sheegeen ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii afartan sano waxaaba dheeraanayaba waana sidaas ay u sheegeen oo wakhtigaas ayaa dharqaaqooda soomaaliya uu ka bilowday rag dhallinyaro ah markaas oo raggan hadda odayaasha badankooda dhallinyaro ah ayaa fikirkaa qaatay ummadda soomaaliyeed ee shacban oo xukuumatan kulligood inay gaala yihiin arrintana loo baahan yahay kow in laga bilaabo oo dadkii tawxiidka loo laqino markaas ilaahay fadligiis rag badan oo culimo ah ayaa fikirkaas khaldan ee ka hor yimid ee dadkii dhallinyarada ahaa la niqaashay tawjiihiyey muxaadaraad badan jeediyey raggaa waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir nuur faarax ilaahay ha u naxariisto raggii marka sidaas ahaa badankoodu in badan oo ka midana way ka laabteen oo way ka toobad keeneen ee fikirkaas qaar ku harayna waa jireen intii ku hadhay ayaa markaas laba qaybood u qaybsamay qayb iyagu takfiirnimadooda ee caddaystay oo mujtamacii ka dhex baxay oo dadkii wixii ay qowracaan aan cunayn salaad aan la tukanayn caddaystay oo muujisanaya dadkaani inay gaala yihiin dhammaantood dowladahooda iyo iyo shacabkooduba oo mowqifkooda uu cad yahay waa jamaacada hadda saldhigeeda uu yahay magaalada qardho oo takfiirka ah dhinac kale ayaa jiray markaas oo iyagu go-aan ku qaatay inay ay isqariyaan oo shacabkooda ay dhex galaan cuntadii ay la cunaan maxaan ku yidhaahdaayey salaadii ay la tukadaan shacabkooda aan ka dhex bixin laakiin qaba sidaas qolyaha kaloo takfiirka ay qabaan dadkaani xukuumatan wa shacban inay gaala yihiin qoladaasi qola waxay noqdeen aamusan takfiiruljawi ayaa culimmada qaarkood ay u yaqaaneen dad qarsoon oo maxaanku iri manhajkooda iyo caqiidadooda qarsanaya laakiin dad badanaaba la og yahay oo culimmada xarakaadka islaamka ka warhaysa ay og yihiin ayay ahaayeen qolyahaas marka ee aamusnaa oo mowqifkooda inay qariyaan go-aanka ku qaatay wakhtigaas way nimankan hadda is urursaday bayaanadaana soo saaray bayaanadooda markaad aragtid weliba bayaanka labaad oo markii hore luga carabiya ee masar lagaga jeediyey dabeedna af soomaali loo tarjumay ee rag badan oo aynu garanayno oo odayaal ah oo culimo ana ay maxaan ku yidhahday ay qeyb ka noqdeen oo soomaaliya gudaheeda ay bayaan ka soo saareen waxay ku caddaynayaan manhajkoodu inuu yahay dadkan soomaalida ahi ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqoto in diintii laga tegey muslimiin inaysan ahayn dad gaala ah inay yihiin sidaa daraaddeed in loo baahan yahay waxa ay ku dhawaaqayaan oo ay leeyihiin xaqaanu caddaynaynaa waxa weeye dadkaas kulligood inay gaala yihiin in la caddeeyo min jadiidna tawxiidka hadda loo qabto sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam dacwadiisii uu ka bilaabay oo uu yidhi quuluu ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu halkaas ayay ka duulayaan manhajkaas ayay caddaysteen in ay muujisteen tay ku dhow awal wakhtigii hore oo dhan waxay ka dhigeen wakhti ay ku jireen dacwa siriya oo wuxuuda ay hoos ay u wadeen waxa ay matalayaan markii dacwadii siriyada oo nebiy llahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam ilaa saddex sano meelaha ay socotay waa tii nebiga lagu soo dejiyey aayaddii fastac bimaa tu'mar dacwada islaamka la jahar nebiga lagu yidhi caleyhi salaatu wasalaam tii baan hadda gaarnay ayay leeyihiin sidaa daraaddeed ayaa magacaa la baxeen assaadicuuna bilxaqi kuwa xaqa dadka u caddaynaya waxayna weliba bayaanadooda ku ballan qaadayaan arrintaas inay caddaynayaan wax allaali wixii tabiicaad ka yimaada ama culaysoo ka yimaadana iyagu mas-uuliyaddeeda inay qaadayaan ugu dambeyn waxaan rabaa marka horta jamaacadaasi waa sidaas waa jamaacad takfiiri ah oo ka mid a jamaacaad dadka muslimiinta ah gaalaysiinaya manhajka noocaasana ilaa waagay soo baxeen culimmada islaamku hadday tahay majaamicda culimmada muslimiinta hay-aadka fatwooyinka dhiiba oo dowladaha muslimiinta ka dhisan qeyb kastoo ay yihiin fataawa laga soo wada saaray jamaacaadkaas inay yihiin jamaacaad munxarifiin ah oo ka tarjumaya manhajkii khawaarijtii bilaabatay ilaa waqtigii maxaan ku yidhahda maalintii nebiga ninkii uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dulkhuwaysira ee rasuulka ilaahay oo cadaalad sameeya cadaalad maanan samayn oo ninkaasi ugu horreeyey dabeedna awooddooda iyo xoogooda uu soo baxay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu khilaafadiisii wakhtigeedii aakhirkeedii markii dambena awood ciidan ba yeeshay oo wakhtigii cali caliy bn abi taalib radia allahu tacaala canhu wa ardaah waa tii uu la dagaalamay ilaa iyo waagaasan hadba meel ka soo baxaysay inay imtidaad u yihiin ama ay maxaan ku idhaahdaye ay caqiide ahaan inay toos ugu xiran yihiin khawaarijtii wakhtigaas soo baxday ayay culimmadu caddeeyeen inta hadda mowqifkooda ka muuqanaysana dadka muslimiinta ah dunuubta haddii ay ku dhacaan in lagu gaalaysiiyo mowqifka ugu cadcad kaa wey waana sida hadda bayaanadooda ka muuqanaysa marka dadkaas dadka muslimiinta ah waa uga digaynaa in laga digtoonaado afkaarta ay wadaan waa afkaar inxiraaf ah oo baatil ah dadka muslimiinta ah oo islaamkooda caddaysanaya oo tawxiidkii ku dhawaaqaya oo shacaa'irtii islaamka ay ka muuqato oo islaamnimada ku dhashay waxa islaamnimada looga saari karaa waa sida wax qoraxdaa u cad burhaan cad oo haba yaraate ah ee wax shakiya aan geli karin mana u hayaan arrintaas oo qof tawxiidkii ku dhawaaqaya oo tukanaya oo shacaa'irta islaamka ay ka muuqanayso oo islaamnimadii ku dhashay oo meeluu diintii uga baxay aysan ku caddayn in la yidhaahdo waa gaal sida loogayahy nebigu axaadiista uu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam kabaa'irta ugu weyn ilaahay lagu caasiyo ayay ka mid tahay asal ahaanna culimmada muslimiintu wax badan bay ka digeen meesha lagu kala duwan yahayna waxaa weeye war dadka muslimiinta wax waa ka khaldameenoo layskuma hayo wixii ka khaldamay waa in laga saxaa laakiin asal ahaan islaamkii dadkii yaan laga xayuubin iyo caqiidadii muslimiintu ay lahaayeen dadku waa muslimiin ilaahay bay caabudayaan subxaanahu wa tacaala wixii ka khaldan ama xagga caqiidada ha noqoto ama xagga cibaadada ha noqoto ama xagga suluuga iyo akhlaaqda ha noqoto ama xagga ku dhaqankii shareecada islaamka iyo fulintii iyo tadbiiqii shareecada ha noqotee wixii khaldan ha la saxo iyaguna waxay taagan yihiin maya min jadiid waa in laga bilaaba oo sifir waa in laga bilaaba dadkan kulligoodu waa gaalo tawxiidka hor allah iyo hadda in loo qabto waa in la bilaaba marka naseexay iga tahay jamaacadaas in la caddeeyo xaqiiqadooda mujtamac waxaan ugu baaqaynaa ilaahay ha lagaga cabsado yaan caqiidadiinna iyo islaamnimadiinna shaki la idinka gelin dadka kaleo muslimiinta ana ha ku xadgudbinnina oo qof kelimatu tawxiid ku dhawaaqaya oo ilaahay caabudaya caqiidadiisa iyo diintiisa cidna looma dirsan inay gaalaysiise ah gaalaysiintana sideeda waa xaq allah iyo rasuulkiisu ay leeyihiin oo cid walba iyadu iskama qaadan kadho kuma ijtihaadi kadho arrintaas aad iyo aad ha looga taxadaro kolleyba muxaadaraad fara badan iyo nadawaad ee cilmi ah ayaa laga jeedin doonaa arrimahan insha allahu tacaala oo qodob qodob loo qaadan doono haddii ilaahay idmo waxyaalaha ay cuskanayaan oo dhan wabillahi towfiiq sala allahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin